xiliyada wararka aad ka dhagaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daac cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabdiraxmaan saxafi raadiyo cadaado muqdisho
cabdisalaan xaaji axmed reediyo cadaado muqdisho
cabdimajiid aweys raadiyo cadaada magaalada beledweyne
cumar muxudiin cumar raadiyo cadaado muqdisho
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
yaxye cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxee raadiyaha cadaado qodobadaad ku dhegeysan doontaana waxaa uga dooroon howlgallo ka dhana al-shabaab oo ka socda deegaano ka tirsan koonfurta gobolka mudug maamulka gobolka banaadir oo war ka soo saaray weerarkii xarunta gobolka banaadir ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa jubbaland oo howlgallo miino baarisa ka wada deegaano al-shabaab ay kala wareegeen madaxweynaha maamulka koonfur galbeed oo cafis u fidiyey askartii ka qayb qaadatay dagaalkii ka dhacay magaalada baydhabo intaas waa qaar ka mid a qodobada ugu door karan warka subaxee raadiyaha cadaado dhegeystayaal goordhow diyaargarooba warka oo intaa ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo isniina waana saddex iyo labaatanka bisha koowaad sanada laba kun labaatan iyo saddex iminkii haatanna kusoo dhawaada warka intaa ka faahfaahsan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya kuwa galmudug iyo dadka deegaanka ayaa dhaqdhaqaaqyo militari ka wada deegaano ka tirsan koonfurta gobolka mudug gaar ahaana deegaano hoostaga degmada xarar dheere ciidamadan oo dhowaan kala wareega degmada xarar dheere dhaqdhaqaaqa al-shabaab oo in ka badan toban sano degmadaasi gacanta ku hayay ayaa waxay wadaan howlgallo saaka waxaana wararku ay sheegayaan in ciidamadu ay ku wajahan yihiin deegaano horleh oo ka tirsan gobolka mudug ciidamada ayaa waxay wadeen maalmihii lasoo dhaafay diyaargarow ku aadan sidii deegaanada kale ee koonfurta gobolka mudug looga saari lahaa dhaqdhaqaaqa al-shabaab shalay ay ahayd markii madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye khoorqoor uu kormeeray ciidamadaha dowladda federaalk soomaaliya kuwa galmudug iyo dadka deegaanka ee iyagu ku sugan nawaaxiga degmada xaradheere waxaana madaxweynaha uu kula dardaarmay inay sii laba jibaaraan dagaalka ka dhanka al-shabaab intaa galmudug laga sifaynayo dhaqdhaqaaqa al-shabaab saraakiisha hogaaminaysa ciidamada dowladda federaalk soomaaliya kuwa galmudug iyo dadka deegaanka ayaa waxay sheegeen in saacadaha soo socda ay la wareegi dogaan deegaano badan oo ka tirsan koonfurta gobolka mudug oo iminka ay ku sugan yihiin dhaqdhaqaaqa al-shabaab ciidamada maamulka jubbaland iyo kuwa dowladda federaalk soomaaliya ayaa dhaqdhaqaaqyo militari ka wada deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose sidoo kale ciidamada waxay wadaan baaritaan ku aadan sidii ammaankooda loo xaqiijin lahaa deegaano ay kala wareegeen al-shabaab warbixinta warkan waxaa magaalada kismaayo inooga soo diray waryahayga cabdulaahi ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee kuwa daraawiisha dowlad goboleedka jubbaland ayaa howlgalla ballaaran saacadahayna kasoo gudubna waxay ka sameeyeen tuulooyin iyo deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose ee dowlad goboleedka jubbaland ciidamadan ayaana waxay u suura gashay inta howlgallada ay wadeen in gacanta ay ku dhigaan deegaanka janaac cabdalle oo ka tirsan gobolka jubbada hoose islamarkaasna duleedka ka xiga magaalada kismaayo caasimadda sida kumeel gaarku ah dowlad goboleedka jubbaland iyagoona xilligani ku wajahan deegaano kale xildhibaan ismaaciil cabdi keero oo ka mid ah xildhibaanada dowlad goboleedka jubbaland oo waraysi siiyey idaacadda cadaada xarunteeda muqdisho xildhibaanku ayaana wuxuu sheegay in ciidamada dowladda iyo sidoo kale kuwa daraawiisha dowlad goboleedka jubbaland ay ku wajahan yihiin deegaano kale oo ka tirsan gobolka jubbada hoose wuxuuna sheegay in howlgalladan maalmihii ugu dambeeyay abaabulkeeda ay socdeen dolaamiya aad baan ku salaamayaa warhiya shaqada aad u hayso dalka waan kugu mahadcelinayaa howlaha way socdaan saad ogtahay shalay janaac cabdalla ee ciidamadii ay la wareegeen wareegtiina way iskaga carareen ay waxooda carar iyo dhagar waa maata ma ka wada ciidamada xooga badan ayaga lama dagaalama karaan waa ogyahin ayagaba dhanka kale cabdilabilo janacad waxay kasi ku hayaan meesha la yidhaahda jamaama weli magaalada magaan laakiin boodka agteeda joogaan dhankan kalena maaragtaye ciidamada xag ka soo baxay ilaa iyo beerxaanay maaragtay ayagana ciidamada kale maarata ayaa joogo kolley marka waa diyaargarowgii waaye weli maarata xabad usoo meesha la taga waa iska carar hayaan waa ciidanka la dagaalamahaya male dhagartooda badan dhagartana hataa ciidamada jubbaland waaba loo tababaraya waa waa ognahay marka hadduu ilaahay yidhaahda marka waxaa waxaan kuu sheegayaa in maaragtay mar dhow maaragtay hadduu ilahay yidhahda khawaariijta jabooyinka laga ciriftir doono dhaqdhaqaaqaya beryahan way socdeen dhobley diyaar waay abmadow diyaar waay ilaa iyo xagga maaragtay dhankaas xagar hadduu ilaahay yidhaahda meel mar istaagi kara xabad iska dhaaf waxay qaraxyo iyo waxaas dhumanaya waxa dagaalamaya maaha waxay dagaalamaya maaragtay wax meelahaas ka maaragtay wax miino gelgelinaya wax lacagta baadka u qaada ayaa maaragtay meelahan joogo lacagtii baadkii marka meelihii maarata jibooyinka maarata ay ka xukumayaan waxaa waay janacada lacagta ay ku qaadayan meeshaan dhowr shan jid baad kugu baataa meeshaan shalay lala wareegay marka hadduu ilaahay yidhaahda maarata wajahada ilaa iyo maarata bu-aala gobolkaas ayaa aan ku socnaa magar janacada lala wareegeen intana jamaama kaadka u saaran yihiin hadda kolley saacada soo socda hadda maarata waa malayna inaan wareegi doona iyadana dhinaca kale isagoo sii hadlayay xildhibaan ismaaciil cabdi keero ayaa wuxuu bidhaamiyey in ciidamadii dhowaan laga keenay dalkaasi la taraya ee xilligani ku sugan magaalada muqdisho in ay soo gaari doonaan deegaanada jubbaland si ay qeyb kaga noqdaan howlgalladani xilligani ka bilowday deegaanada jubbaland si gaar ahaaneed gobolka jubbada hoose sidoo kalena wuxuu fariin u diray siyaasiyiinta xilligani siyaasad ahaan kasoo horjeeda madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ciidamada dowladda ay kusoo tababartay wadanka ilataraya maya waa kusoo wajahan yihin weli hadda maarata sir waaye maarata waa kusoo wajahan yihin laakiin hadda anagaa bilawnay ayagana maarata maanta waa berri kuma dhaxa waa kuma dhahay laakiin waa naga taagan yihin magarata marka taas waa hawl ciidan oo laakiin anagaa maarata waa shabadina maarata khawaarista muddo badan meesha maarata waxaa wadanka faraha looga qaaday shibaa laga dhahay ummadii bay dhibeen waxay deegaankaas bu-aala shantiisa degmo ilaa jubbooyinka waxay meeshaan jiray hal xabo waxay imaadeen maarata kabasuuma iyo ismaayo imaadeen ummadii way soo saareen ayaga soo soo salaan ku siinayaa waxa waaye midna ma aragtay nin- maanta nin kasta cadowga maanta jira waa al-shabaab cadowga al-shabaab in waddanka laga baadiyo maanta cadowga jira kaasoo annaga duulan iskuma dhihin siyaasadda waa siyaasadda waktigeeda haddii meel ma aragtay een wa- muddo muddo ay ku eg tahay in siyaasaddaas ma aragtay iyaga ma aragtay oo koro ay- mar mar yar ay wataan inay iska ka baxaan cadowga wariska lala dagaalamo waddankana laga sifeeyo markaasa ma aragtay xalka markaasuu imaanaya annaga isma haysano isma qala hayno إذا شعبك بناك فلوقا شعبك عبد بادنا ما كان شعبك بناك كذب ما أرتاح وباقي إن ما أرتاح شو أمانة وهم حيروا وإحنا قد حي ما أرتاح كويس ما إذا ما رايح بدين دولة ما أرتاح هذا شيء ولا جه هذا علماء وديك أريال كان هذا سياسي حاجة سياسي هذا ما كل حاجة جرنا إلا حاليا رجعنا لكن عدو مرة كرو مساعدة كانوا هو يعني خوارج الشارع استسرم هذا هذا هذا هذا واحد سياسي هذا هذا يبلع ولا تعطى هذا إذا أنا بيك تاجنا قال روح اللي هو الأركيسي cadowga maanta jira oo lala maartay oo maanta waddanka in laga badbaadiyo u raban reega laga badbaadinayo reer faydaba laga badbaadinayo bad- badbaadi maanta waxa way in laga badbaadiyo cadowga maaragtay een qawaariista in laga badbaadiyo waddankaasa xaqa maarata wax ka- waddan kaloo furmaray maanta
si kastaba ha noqotee jubbaland deegaanadeeda waxay qayb ka tahay meelaha inta badan al-shabaabku ay ku xoogan yihiin hase haatee xilligani waxaa la dareemayaa in si weyn halkaasi ay kaga bilowdeen howlgallo dardar leh cabdalle maxamed maxamuud redio cadaado mahadsan cabdulaahi xuseen madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa cafis u fidiyey askartii ka qayb qaadatay dagaalkii ka dhacay magaalada baydhabo wariyaha qaasin maxamed axmed ayaa warbixinta warkan inooga soo diray magaalada baydhabo xarunta saldhig barya magaalada baydhabo ayaa waxaa maanta laga sii daayey labaatan ka mid ah ciidamo iyo saraakiil ciidan oo dhowaan lagu qabtay weerarkii ka dhacay baydhabo bishii lasoo dhaafay ee diseembar saddex iyo labaatankeedii ciidamadan xabsiga laga sii daayey ayaa waxa ay ka mid ahaayeen ciidamo ku sugnaa gurigii wasiirkii hore ee maaliyadda soomaaliya maxamed aadan farkeeti xilli weerar ka dhacay goobtan ciidamadan xabsiga laga sii daayey oo ah hees saldhig bari waxaa goobjoog ka ahaa qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka koonfur galbeed oo qayb ka ahaa afhayeenka odayaasha dhaqanka malaagdeerow iyo taliyaha c i d da afhayeenka odayaasha dhaqanka malaagdeerow maxamed yacquub oo warfideenka goobta kula hadlay ayaa waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay in ciidamadan la sii daayo dhallinyaradii lakaqobaday iyana hani wareejay iyo oka koobanyin labaatan maxbuus yaana hani wareejay haddii unan odayaashooda dhaqanka taas oo dariiq badan lahaan mari ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed mudane xasan sheekh maxamuud gudoomiyaha baarlamaanka sheekh aadan madoowe madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed odayaalka dhaqanka siyaasiyiinta markii laku wada xaajooday kadibna la gorday in nimankaas xorriyaddooda la siiyo yaa mayba yaa maantana yaa ka gabagaba tihiritaansho amba xorriyad la-aantooda waa dad maybaan kuma hadnaqeeye madaxweynaha jamhuuriyadda madaxweynaha koonfur galbeed oo isuna warqad afis ah ha kala faaqi ee, gudoomiyaha baarlamaanka mahadiha kudeerta oo dadaal iyo juhdi badan geliy runtii kuma hadnaqe maymaha taas bilaaran aan kuma hadnaqay taliyaasiyaydhida sida wadaninimada iyo soomaalinimada ka jarta oo isla markii shalay markii la wareejiyeyba kusuuna goroday inay dadkaas wal alla walaagay xaquuqay oo lahaayeen oo meelaha kama qonaayeen oo isu diiwaan geliyo Ee, odayaashiis dhaqankana si sharaf leh aan dhoayo oo warwareegan lahayn runtiisuuna ka ammaanaana dowladda federaalk iyona ee, dowlad goboleedkabana may ku codsadaane Ee, taliyaha may arkornay haddii unaana dhaqanka taliyaha shacabka reer koonfur galbeed ay arkorn taliyaha sida dhimeeraano waa taliyaha shacabka reer koonfur galbeed runtii haddii taliyaasha oo dhan saas naqada lahaayeen wal dhibaato leh ma dhihi lahayn Ee, mayba ku codsadaana taliyaalka kalaanini usukadaydan eedeedan mahasantiin mahad bilaaran naqaanalan kasta oo reer koonfur galbeed ee samaha fadaw shacabka reer koonfur galbeed maynka baaqane may lahaaya dhabbagay oo nabada lahaaya amba tubti nabada amba jidki nabada lan walba sidiisun gordaw jidkaasa hayna maanta maxaabiis yanani la wareeg ayaa la wareegni barra geeka may ka jarna wal alla walaagi dhaawaay amba dhibaay amba xaaladda jari kulli yatara koobahayna barrina ma in gudbiyaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed aan gudbiyaana may hoostan ku hiringnaa aan gudnugnaa inay dalkan iyo dadkan nabadgelyo helaan dadkan i dalkan lan welba man xorriyinka nololadu langnin liinka caburina langnin liinka dhibaatayna lan walbabana kulludu xaqin xaqahu inuu sahalow yaa ka dadaalaan odayaalkiin dhaqanka marka shacaba umayba singleenaa isdejiye xaaladda oo nabadgelyada walan dhamaase ay la suubinay aragoo haytan inta hereerikaadii mal dhaafaw inta maanyafuurka may dhaafaw inta dulugda mal dhaafaw inta waxaa waaye meelan qaxootiga deganye mal dhaafaw marka unoonta iskala wareegaan inay haddana dhibaato la abuuro may male inay wala ninka suurgalaana ciidamadan sii deyntooda ayaa waxaa ku soo aadaysa xilli magaalada baydhabo ee runta kumeelgaarku ee maamulka koonfur galbeed ay ka socota shirka dib heshiisiinta koonfur galbeed qaasim maxamed raadiodaadu baydhabo mahadsanid weriye qaasim maamulka gobolka banaadir ayaa ka warbixiyey saraakiishii ku dhimatay weerarkii ka dhacay xarunta gobolka banaadir kusibaha guddoomiyaha gobolka banaadir ahna gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda ciise guure oo ay garab taagnaayeen ku-xigeenka maamulka gobolka banaadir xogayaha guud iyo maamulka degmooyinka oo shir jaraa'id ku qabtay aqalka dowladda hoose habeennimadii xalay ahaa ayaa waxa uu bogaadiyey sida ciidamada amniga ay usoo gabagabeeyeen weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen xarunta maamulka gobolka banaadir gudoomiye ciise guure ayaa tilmaamay ciidamada amniga ay ku guulaysteen soo afjiridda lix ka tirsan shabaabkii weerarka soo qaaday kuwaasoo mid ka mid ah ismidaamiyey halka shanta kalena iyagoon gaarin qorshihii ay damacsanaayeen qorshihii ay la damacsanaayeen shaqaalaha iyo bulshada u soo adeeg doontay xarunta lasoo afjaray kusimaha gudoomiyaha gobolka banaadir ahna gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda ciise guur ayaa tacsi u diray ehelada shanta muwaadin ee ku dhintay weerarka isagoo caafimaad u rajeeyey inta dhaawacantay u boogadhayo waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ciidamadii ammaanka ee iyagu sida foojignaanta lahayd uga tageen qaraxii ismidaaminta ahaa ee xarunta ay ku soo galeen khawaariijta naflacaariga ah waxaa ilaahay mahaddiis ah sida ay wax u rabeen inaysan u dhicin dhaawacuna aad u yar yahay dhimashaduna ay shan qof ay gaarayso inta dhimatana ilaahay u naxariistaan leennahay waxaan u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed waxay taasna tusinaysaa naflacaarinimada iyo in ay shabaabku nihaayadoodii ay bilaabatay naflacaari ay yihiin namana baqdin gelin doonaan hadduu ilaah yidhahdo insha allahu tacaalaa bulshada adeegga aan u haynana marnaba nagama hor istaagi doonaan dibna ugama laabanayno waxaan rabnaa ummadda soomaaliyeed inay gacmaha isqabsadaan waxaa la joogaa xilligii la dabar goy lahay khawaarijta oo ah cadowga ummadda soomaaliyeed waana ka guulaysanaynaa insha allahu tacaalaa marnaba nama baqdin gelin doonaan hadduu ilaah yidhahdo insha allahu tacaalaa waxay ku tusinaysaa maanta waxa ay rabeen iyo sida looga hortagay daciifnimadooda iyo naflacaarinimadooda annagana waxaan diyaar u nahay mar walba inaan ummadda soomaaliyeed sidii aan shalayba ugu adeegaynay maantana aan ugu adeegno mar labaad waxaan rabaa inaan aad ugu mahad celiyo ciidamada ammaanka qaybahooda kala duwan oo runtii iyagu soo afjaray xilli wanaagsan kana hortagay dhammaantoodna ku laayey ilaa shan ilaa lix qofooday ahaayeen meedadkooda sida ku aragteen halkaas ayay yaallaan intii dhaawacoo nooga dhaawacta halkaanna waxaan ilaahay uga rajaynaynaa ilaahay inuu u boogadhayo shuhaddadii shanta ahaydna ilaahay waxaan uga rajaynaynaa janatulfardowsa inuu ilaahay geeyo nama baqdin gelin doonaan shabaabkana nihaayadooda bilaabatay asalaamu calaykum waraxmatullahi
falkan ay geysteen al-shabaab waxaa dowladda iyo dadka soomaaliyeed u caddaynaysaa sida ay laga marmaan u tahay shabaab laga suuliyo gebi ahaanba hageyga soomaaliyeed iyadoo uu dalka ka socdo dagaal loogu xoraynayo al-shabaab warkii subax dhegeystayaal kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shar waa naga intaa warka anigoo sharmaarka idila socodsiin intaan warkan warka xiga ku kulmi doono ammaana allah